xarunta horumarinta haweenka degmada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo looga hadlay arrimaha tacadiyada yaanshaxumada ee ay haweenku la kulmaan kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay haweenka deegaanka mas-uuliyiin ka socda wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland iyo ururada bulshada rayadka ugu horeyn faadumo maxamed cabdi guddoomiyaha ururka haweenka degmada kismaayo oo kulanka daafurtay ayaa faahfaahisay muhiimada kulanka iyadoo xustay in kulankani qeyb ka yahay olole wacyiga haweenka kor loogu qaadayo maanta oo aan qabanayno badqabka haweenka iyo tacadiyada guud ahaanba barnaamijkaasi wuxuu ka durjumayaa sidai aynu deegaankeenan kor ooga qaadi lahayn dhibaatooyinkana uga badbaadin lahayn waxaa guul iyo farxad iyo barwaaqo ah in guddoonkii dhalinyarada iyo guddoonkii haweenka jubbaland ay wadaan barnaamijyadan aannu ku faraxsannahay in aanu haani kunbay ka tolan tahay aan aasaaska ka soo bilowno haddii aan ka hadalay tacadi maxay tahriibintii iyo dhalinyarada yadii sii hayaamaysay inaan ka hadalno tacadiyada haweenka iyo badqabkoodana waa maalintii labaad inay haweenku bad qabaan oo ay badbaadaan waxay suuro gelinaysaa inay bulshadu badbaado haddeen haweenka tacadi ku dhicin waxay suuro gelinaysaa inaan bulshadu badbaado waxaa keenaya markaa badqabka iyo dhanka kale qaar ka mid ah haweenkii kasoo qayb galay kulanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka iyaga oo sheegay in lagaba maarmaan tahay in haweenku yeeshaan ururo ay isku garab istaagaan islamarkaana xuquuqdooda u dooda annagu mar kasta wuxuu dhibaatada gabdhaha ugu dhacaan tacadiyada ay ugu dhacaan gabar haddee soomaali waxay dhahdaa haan salkay ka unkataa waxaa la rabaa tacadiyada mar kastaba lala taagan yahay waxaa siyaadinaya inaadan ka warqabka waalidka iyo gabdhaha in ay kala fogaadaan waxaan dhihi karaa gabari waa gabar wax kastay u nugushahay wiilashii iyagana waad arkaysaan meeshay ka dhaadhicehayaan dhibaatada maanta nagu dhaceysa waad aragtaan nin afartan jiroo tahriiboo la garaacaya ma lahan maamo konton jiroo la garaacayo tahriiba ma lahan waa ilaa labaatan iyo shan jir ilaa iyo muxuu ahaayey toban iyo shan jir waxaa dhibaatoonay dadkaas dad baa dhalay dad baa aakhare laga waraysanayaa dad baa muxuu ahaaye intaa ku soo tabcay dhibaato la soo maray wax soo baray
run ahaantii waxaan bogaadinayaa haweenka hididiilada iyo maxaa la dhahaa dadaalka faraha badan ee ugu jiraan inay mar walbo ay ka hadlaan ay iftiimiyaan badqabka haweenka iyo tacadiyada loo geysanayo run ahaantii qodobkaana waa qodob muhiim ah loo baahan yahay haween ka ahaan ka haween inaan maxaa la dhahaa u qaareenno oo maxaa la dhahaa ka doodno oo ka wacyigelino markii la yidhaahdo tacadi markii la dhaho waxaa kugu soo dhacaya haween inkastoo maxaa la dhahaa meelo badan tacadiga uu taabanayo haddana dadka u nugul waa haweenka maadaama dadka u nugul tacadiga aan nahay inaan iska wacyigelino annaga naftirkeena aanan tacadi geysanin oo dad kaleeto dhibaato aanan ku sameynin ayada naftirkeeda waa muhiim ugu dambeyntiina faadumo aadan ka teela guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixisay kulanka iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay saa u aragtaan barnaamijka ama idinkaga muuqda boorka waa barnaamij ay soo diyaariyeen haweenka degmada kismaayo maalmaha ama barnaamijyadii socda ee dhalinyarada haweenka ay wadeen ka mid ah wuxuuna ka hadlayaa dacatiyada ka jiro dalka hadda aan degannahay deegaanada hadda aan degannahay dacatigaasoo ah si hore looga soo sheekeeyey mid innaga dhexdeena aan isku samaynay iyo mid shakhsiyaad gooni ka intaba ka yimid dacatiga ma aha noocyo kala duwan buu hal dacati bas ma jiro waxaa jira say sheegeen dhalinyarada ama haweenka ay ka hadleen dacati horta waxaa keenaa inta badan amar ilaahay ku yimaadaan waxaa keenaa aqoon la-aan baa keenta qofka hadduu aqoon lahayn mar kasta qofka kale inuu ku xadgudbo ama caayo ama la dagaalo ama faraxumeeyo ama dhibaato badan u geysto intaba way imaanaysaa inta badanna maanta waxaa fududeeya arrimaha waxaa fududeeya waxaa u badan haweenka